waqti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda goorahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga maxkamad federaali ah oo ku taala dalkan maraykanka ayaa talaadadii lasoo dhaafay xukun ku riday afar dhallinyaro soomaali ah gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan maraykanka ay ku nool yihiin maalintii khamiista ayaa maxkamaddu waxay sidoo kale xukuntay laba gabdhood oo soomaaliya baaritaan afar sannadood socday oo bilowday markii labaatan dhallinyaro soomaali maraykan ah ay u safreen soomaaliya si ay ugu biiraan kooxda al-shabaab oo ay uga barbardagaalamaan ayaa siddeed iyo toban qof dacwado lagu soo oogay siddeed ka mid a ayaa dembiyada lagu helay oo maxkamada lasoo taagay halka inta kale ay isugu jiraan kuwo weli baxsad ku maqan iyo qaar isku qarxiyey soomaaliya dadka toddobaadkan la xukumay ayaa kala ah cumar cabdi maxamed oo siddeed iyo labaatan jir ah cabdifataax yuusuf ciise saalax cusmaan axmed axmed xuseen maxamuud aamine faarax cali iyo xaawo maxamed xasan haddaba xukunka dadkan iyo saamaynta uu ku yeelan karo bulshada soomaalida ee maraykanka ayaannu ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaana marti ku ah xaashi shaafi oo ah madaxa hay-adda somali action alliance kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa mujtamaca soomaalida ee gobolka minnesota waxaana inta uu barnaamijka socdo su-aalo ku weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna xaashi ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa xukunno lagu riday dad soomaaliya soomaalida gobolkaasi ku noolna ka mid a marka xukunada dhacay iyo waxay ahaayeen bal marka hore si kooban dadweynaha dhegaysanaya barnaamijka ee laga yaaba inaan sheekadan hore ula socon u iftiimi marka hore horta assalaamu calaykum waad mahadsantihiin dhammaantiin bahda v o a oo markasta fursadiisa ummadda inay ku ogaadaan dhacdooyinka noloshooda taabanaya ka dhaca jika dacaladiisa marka aad bay umaqsantihin marka labaad runtii waxaa jirtay saad ula socoto sanadkii labada kun iyo sideedii dabayaaqadiisii ilaa sanadkii labada kun iyo sagaalkii qeybtiisa hore labada kun iyo todobada xataa laga soo bilaabo dabayaaqadiisii dhalinyaro badan oo reer minnesota ah yaa waxay ka qayb galeen inay aadaan dib ugu noqdaan waddankai soomaaliya runtiina dadka qaar waxay aaminsan yihiin oo xataa ay kamid tahay hay-adaha law enforcementiga inay ahayd qaarkeed dadka qaar ay u noqdeen nationalist ahaan oo ahayd marka etoobiya iyo soomaliya taas iyo haddana waxaa laftigeed isweydiin leh qofka qeyb ma ka noqon karaa inuu national ahaan inuu waddankiisii uu ka yimi original uu difaaco inuu u aado dagaal saa xataa legalitiga waddankan waxyaabaha aan loogoleen bay kamid tahay marka waxyaaba badan oo isku jiray ahaayeen dacwo muddo soo socotay dhalinyarada qaar kamid oo tegay qaar way dhinteen qaar weli waa maqan yihiin qaarna way soo noqdeen qaarka soo noqdeen markay yimaadeen ya ayana waxay noqdeen inay ay hadlaan ay sheegaan dadkii micnaha qayb ka ahaa bixitaankooda ha noqoto t dadkii ugu fududeeyay tigilada ay ku baxeen inay waarushaan lacagtoodii ha noqdaan qaarkii spiritually ahaan ku dhiirigeliyay safarkoodii waxaa timid marka inay qaarkii farta ku siibeen oo sheegeenna dembiyadii lagu qabsaday dawladda markay qabsatay ee la yiri war cadeen baa lagu hayaa ayagana qaarkood ay kasteen sida ninanka dhalinyarada hadda labiiyo tobanka sano lagu xukumay oo kale runtii magaalada sumacad fiican ku lahaana dhalinyaro ah waa runtii waxaa dareemi karaa inay ahayd kulligood dhacdooyin dhib badan oo ku dhacday bulshada inay tahay waayo kan dhintay oo wiil soomaali ah kan la xolay wiil soomaali ah weeyaan maxaan ku dhahaa marka dhibka waa wada dhaawac ku dhacay bulshada gebi ahaan waxaan rajeynaya inay cashirna u noqoto inay mustaqbalka aysan waxaan oo kale aysan ugu soo noqon kuwa aada u fooljiganna aan noqono maalmihii lasoo dhaafay xukuno kala duwan baa dhacay oo maalinkii isniinta ahayd iyo talaadadii khamiistiba dad ilaa sagaal qof gaarayaa la kala xukumay qaarkoodna xukun yar uu ahaa qaarna xukun weyn ay ku jireen labada gabdhood ayagana sidoo kale ayna lagu haystay waxaa la yidhahda material support xagga dhaqaalaha iyo wax ugu arooriyeen arrimihii dagaalka ama weliba qolooyinka soomaaliya shabaabka kamid a shabaabka ah marka waa waa dhacdad isku jijiray ahaayeen qaar wax cad oo toosa oo xiriirkii argixisan oo ayaga inay argixisan sameeyeen ma aha qaar wa kulligood wax dil iyo lagu haysta inay dad dileen ma jiro laakiin waxaa lagu haystaa inay material ay qayb ka ahaayeen dagaaladii markaas ka socda soomaaliya oo weliba etoobiya markay timid iyo weliba khaasatan qolada xagjirka ee shabaabka ah in ay lug ku lahaayeen marka taasun bay inta badan kusoo noqonaysaa aad baad umahadsan tahay markaad fiiriso marka xilligaad aad sheegtay labada kun iyo toddobadii sheekadan ay soo bilaabatay afar sannadood baa dad dacwada lagu soo oogayey oo baaritaankoodii iyo daba socodkoodii uu socday marka afartaas sannadood ee baaritaanka arrintan ay socotay saameyn intee leg bay ku yeelatay nolosha iyo dhaqdhaqaaqa safarka iyo mujtamaca soomaalida ee ku nool gobolka minnesota walaad adoo aada umahadsan runtii wuxuu ah waad la socotaan labadii kun iyo sideedii dabayaaqadeeda markay arrintan aada banaanka ugu soo baxday labada kun iyo sagaalkii labada kun iyo tobankii ilaa kun iyo tobankii weliba tobankii iyo sagaalka ugu darayd in soomaalidu ay ahayd miiska inay saarnayd maalin kasta idaacadaha markay noqoto iyo hay-adaha maxaan ku dhahaa amniga ama law enforcement loo yaqaano iyo soomaalidii oo runtii dhib weyn kala dhex maray in dadkii safaradooda ay adkaadeen qaar badan oo dhalinyarada soomaalida ka mid ah oo runtii aada u qiimo badan in guryahoodii iyo kombasyadii wax ku daranayeen iyo laabeladayaashii iyo meelo badan in loogu tegi jiray hay iskuullada qaar loogu tegi jiray marka tiina waxay dhalisay runtii in ummadii magaceena maalin kasta oo saarnaado media soomaalida baa inta ka baxday soomaaliha waxaa runtiina dhaawac bay nagu ahayd inuu reerneeda soobto ay noqdaan ama ninka ugu horreeyay soomaali ah layidhi hargeysa qaraxii ugu horreeyo isqarxinta hayna ka dhacday inankii geystay inay uu noqdo nin ka yimi meelsootana wuxuu ahaa wax xanuunkii bulshada sii weyneeyu ka mid ahaa marka ayaan daro weyn bay noo ahayd runtii iyo wakti aada u xanuun badan labada kun iyo sagaalkii labada kun iyo tobankii saameyn weynna ku yeelatay nolosha bulshada gebi ahaan ma aha keliya safarada ma ahayn dowlad kuwa u shaqeeya hay-adaha amnigoo booqday dadka balse waxay taabatay goobihii shaqooyinka oo dad badan baa ku shaqooyin ku waayay gabdho badan oo oo runtii wiilasha iyo gabdhaha dadka markiiba la garan ogyahay waa dumarka oo xijaabkii iyo asumaadii diinta islaamka ayaa ka muuqata taasna waxay keentay shaqooyinka markay ableegareeyaan oo kale in la yidhahdo kusoo waceynaa waxaa dhacday in hate crime lagu sameeyey arday soomaali ah oo magaalada la yidhahdo sancloud ayagoo baska sugaya laga tegay ninkii baska waday uu ka tegay oo yiri muslimiin baa tihiin idamana qaaday ayagoo baraf aada u badan wakti aada u qodob lagu jiro waxaa dhacday iskuolka la meel kale oo la yidhaahdo magaalada ottawa oo watana la yidhahdo ku taala stateka minnesota school high school dagaal ka dhacay oo soomaaliya dhalinyar kaloo caddaana dhex maray dhalintii soomaalida in loo baalash gareeyay si xadgudub aada u weyn lagu samay marka dambena iyo wasaaradda cadaaladda ay soo dhex gashay iskuolkiina la ganaaxay waxaa dhacday guryo in maxaa ku dhahaa la dhibaateeyey dab aan la qabatiin laakiin kolley macnaha cabsigelin weyn lagu sameeyey rinji lagu buufiyo cay ah marka dhacdooyin badan qof dad la jugjugayey way dhacday dhacdooyin badan oo kasoo gaaray dadka shaksiyaad naceebka naceeb badan sameeyey dadka reer minnesota runtii aad bay noo garab istaageen ha noqoto hay-adaha kala duwan ee reer minnesota ah dowladda waxaan waxaa abuurantay marka xiriir inay ka dhex abuurmaan arrinta runtii wanaag badan oo ay ka dhalatay oo ah hay-adaha law enforcementiga iyo mujtamacii soomaalida ahaa inay wada fadhiistaan wada xaajoodaan aysan noqon law enforcement ee kuwa dadka iska ceesada dadkuna aysan noqon kuwa iska carara ayagoo dembi la-aana oo dembi aanan gelin tiina waxay kaliftay alxamdulillah in la wada fadhiisto dialogue la wada sameeyo la isfahmo aad baad umahadsan tahay waa kusoo noqon doonaa su-aalaha waxaan rabaa inaan soo geliya qadka mid ka mid a dhegeystayaasheenna isla gobolka minnesota ee dalkan maraykanka nagala soo xiriiraya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo fikir ka dhiibo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo mawduucan aan ka hadlayno asalaamu calaykum waxaa la yidhaahdaa khadre cabdisalaan waxaan kasoo hadlayaa minneapolis waxaanan hay-adda ka joog iyo somali public radio baan madax u ahay marka wiigan run ahaantii waxa ka dhacay magaaladan waa wax aad iyo aad haddaanu nahay dadka maraykan soomaali isdhahaa wax fiican bay anaka noo tahay because ma doonayno ina loo arko inaan nahay dad wada dembiilayaal ah mise dembiga iyo iyo maraykan in la xumeeyo dad ka dambeeya inaan nahay dad wada waxbartay oo magaaladan ku nool oo bixiya dawladda taxis wax la yidhaahdo oo citizens ah oo dad ku caruur ku dhalay waxna ku bartay magaaladan baan nahay marka wixii ka dhacay waan ka xun nahay dadkii la habaabiyey dhalinyarada u badnaa oo maskaxda laga xadayo soomaaliya loo diray laakiin in lasoo qabtay dadkii ka mid ahaa dadka habaabiyey aad iyo aad baan ugu farxay aniga warkaas waa gartay marka xaashi shaafi oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka minnesota dalkan maraykanka iyo guud ahaan maraykankaba ayaa barnaamijka marti ku ah waxaana ka hadlayaa arrimahan haddaad su-aal qabto ama ay jirto arrin mugdu kaaga jiro oo la xiriirta waxyaabahan su-aal waad weydiin kartaa su-aashan qaba waxa weeye xashiyo maxaan maadaama ay hadda wixii dhacayba way dhaceen sidee baan dadka u abaabin karnaa oo aan wax uga sheegi karnaa si ay waxaan oo kaleeto noogu dhicin sidee bay maxay kula tahay oo kaleeto oo aan dadka maraykanka nala degan mise dawladana eegeysa annaga hadda isha qaar ahaan nagu eegaya sidee baan iyagana ugu sheegi karnaa inaanu nahay dad wanaagsan oo wadanka jooga oo nabad u jooga badanaaba boqolkiiba boqol tixaashi wuu ku maqlayaa runtii waxay ila tahay walaashii khat- gabadheen aad baad umahadsan tahay su-aashaada su-aal muhiim waay runtii markii arrimahan ay dhaceen waxay noo noqotay inaga ahaan laftigeen cashir bay noo ahayd kol bay nagu ahayd sababto ma aanan aaminsanayn dhalin soomaali ah yaa ka qayb qaadan karta qarax isqarxin ah macnaha taariikhda soomaali ma aysan ulahayn wax taarikhda lagu yaqaana ma ahayn nimankan qaabka daran ee soo baxay iminka shabaab la yidhaahdo oo runtii cadowga ugu weyn ay u yihiin dadka muslimiinta iyo weliba culummada ayaamaha leynta culummada waad ogtihiin dhibaatada ay u geysteen sheekheeni sheekha ugu dambeeya hadda ay dileen ku dileen magaalada garowe sheekh cabdiqaadir nuur faarax algacmi oo ilaahay jannada ha ka walaabay sideetan ahaa ehludiin ahaa waxa dila waxay ahaayeen kuwa sheeganaya inay janno ku gelayaan in culimo la laayo marka waxaan rajeynaya horta kow inay tahay waxan waa sakar sakarna waxaa lagula day waxaa mahad ilaahay ah wake up callka ka dhashayna ay inay culumadeenna ay istaagaan ay dibnoosi gareeyaan keli maahana ay dhalinta tarbiya wanaagsanna ay u sheegaan arrintan inay khaldan tahayna ay publicly u sheegaan idaacadahana ka sheegaan masaajidadana ka sheegaan wayna sheegeen shiro badan bay ka qabteen waxaan u malaynayaa alxamdulilah sanadihii labadii sano ugu dambeysay jawiga diiniga ah xataa inuu isbedelay oo nimankaas marka hore laga aamusnaa in maanta culummadii ay hadashay tarbiyadii xumeedu ay khaldeenadu dhalintii ay ku hab- ku hab- ku wari madaxa uga wareej uga wareerinayeenna runtii loo sheegay inay tahay sakar khaldan waxa ay wadaan balse uu yahay mid ka horjeeda humanity-ga ka horjeeda diinteena islaamka iyo wanaageeda okay aad baad umahadsan tahay qadar aad baad umahadsan tahay adiguna waxaan soo gelinayaa dhegeysto kale oo isla gobolka naga soo wacaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso iyo fikirkaaga magacayga waxaa waaye cabdimalik xasan maxamed waxaa ku jira ururka ka joog minnesota kusoo wacay minneapolis horta hore wa waa ka xuma waxaan dhacay laakiin wax waxaan arm arrimahan int wax saddex sano soo socda waaye wax baaritaan badan kusoo jira waaye dhammaan dhalinyarada markay laabteen dad badan waxay isweydiinayeen ma ma dhici karto ma dhici karto ma dhici karto see ku dhacday yaa ka dambeeyey wadankan sharci uu leeyahay sharcigaa seetana waxa u egtahay in loo xadgudbay annagana soomaali ahaan sharafteenana waa naga dishay hadda meela aadi karno oo dhibaato weynna waa naga soo gaartay maalin walba inaan t v-ga ka daawano soomaali dhibaato wado waa xun tahay su-aasha an hadda aa weydiina waa akey shaafi oo waxa waaye se dadkan looga dhaadhiciya waxaanad inay dhacdayba dad baana aamisnayn oo hadda iska dhaadhacsanahay inay sheekada inay dhaceen ay tahay wax mareykanka ay ka dambeyso see looga dhaadhiciya inay tahay annaga dhibaatada inaan keenay xaasho ku maqlaya
waxaa ila tahay runti horta runti cosmerisiga markasta waa jira waxaa la socotaa labaatan sano ka hor waxaa haddaan dib u noqono taariikhda maraykan waxaan ka aaminsanayn iyo maanta markaan maraykan aan ku nool lahay oon aan maraykan noqonay in badan oo naga mid a waxaan ka amisan ka aaminsanay way kala duwan tahay waxaan aaminsanayn markaan joogno carrigeeni ama soomaaliya ay nabadu iyo ahaan ama qaxi kadibba ama adduunka caalam islam dadka maraykan waxay aaminsan yihin maraykan inuu yahay cadowga islaamka dad badan baa aaminsan oo noocaasa laakiin markaad adiga maraykan joogto aad ku nooshahay oo og tahay inaad maraykan la sheegay adiga aad tahay waxaad dareemaysaa waxaas inay meesha oo dadku ay abuureen ay tahay maraykan uusan cadow uusan u ahayn caalam islam waayo waxaa toban milyan oo muslimiin ah yaa maraykan oo maraykan ah ku nool maaha laba toban milyan oo dadka maraykanka ah yaa muslim ah oo adigu aad kamid tahay anigu kamid ahay in kaloo ku dhalatay boqolaal sano oo wadankana ku noolaa ay kamid yihiin ciidamada wadanka ay kamid yihiin intelligenciga waxay kamid yihiin any kind of field oo wadankan uu yahay marka qofka aaminsan horta maraykanka inuu yahay cadow ama cadow uu yahay islaamka taa waa mes laakiin midda ah maraykankaas sameeyo ma dhicin waxay ila tahay inay muuqato shabaab maalin kasta inay sheegtaan dhacdo kasta dhacdo ay ka dhacdo soomaaliya macnaha kama hal iyo hal iyo laba kuma soo koodi karno waxyaabaha ay garteen ayaga inay sameeyeen weliba isqarxin ay ku sameeyeen mar qofka aaminsan maanta inaysan waxaa dhicin aysan jirin waxaan filayaa qofaan adduun ku nooleen inuu yahay ama caqligiisu uusan uusan miisaankiisa caqligeyn uusan weyneyn ama ballaareen midda kale haddaan usoo noqdo kuwa inaga laftiga dhexdeena way jiraan soomaali oo qaswadayaal ah oo ah runtii mediaha maalin kasta soo istaagaya si karkarinaya oo ka dhigaya dadkeena inay xun yihin soomaalina dad wanaagsan waya dad xun maaha kuwa farta fiiqayo in america qof waxaa jooga intelligenciga wadankan yaan la dhaawicin oo yaan loo looga laga dhigin inaysan waxba baarin karin waxbay baaranayaan afar sanoay baaritaan samaysteen waxbay sameeyeen soo heleen dadka hor ordaya oo odhanaya intay wax ku jiraan iyo sheekh hebel iyo cali hebel baa xumaa iyo wax kos qofku ku hadli karaa laakiin maraykan saas uma shaqayso maraykan waxay u shaqaysaa intelligencegiisaa shaqeynaya qofka dambiilahana ayagaa raadsanaya baaritaan iyo wadan culus weyn oo baaritaankiisu fiican yahay justice aada u qiimo badanna way leeyihiin oo runtii ma aha keliya judgeka ku dhagaysto suu walaalkii cabdimaalig u sheegay juuri shacabka dadka bulsho weynka oo aad ka mid noqon karto yaa laga yaabaa in waraaq loo soo diro la sabiina galay inuu juuri noqdo juuriga waxay dhegaysanayaan dacwadii dacwadda markay dhegaystaan labada dhinac ninka wax lagu soo oogay iyo kuwii kusoo oogay iyo suu isku difaacay kadib bay juuriga go-aan ka qaadanayaan inay dhahaan qofkaas waxaan u aragnay inuu galtiya weliba waa inay isku raacaan lambarka badan hadday toban ahaayeen hadday kow iyo toban ahaayeen waa inay isku raacdaan lambarka tira ahaan badnaa kale lix camal inay dhahdo ninkaa waa galtiya waan u aragnaa anaga ahaan markaan baaritaan sameynay aan dhegaysanay dacwooyinka lagu soo ogay marka waddanka cadaaladiisii waxaan aaminsanahay waad ogeyd ayaan tii ugu horreysay culumo iyo masaajido iyo nafta loo keenay waxay markii dambe baaritaanka dowliga ay kusoo gabagabeeyeen inay caddeeyaan masaajidada inaysan dembi gelin culummadoodana aysan dembi gelin taas way cadaaladda dhabta ah laakiin middan ah waddankan dadkeena waxma ay samaynin ah tan waxaan odhan lahaa in badan waa laga yaabaa in santanimo qaarna ay uga dhacday wiilashan hadda qaarkood way u egtay wayna ahaayeen in badan inay qaarkood waa naqaan dad innocent ah oo si innocentinimo ah ku galay dembigan laakiin yaysan noqon maba dhicin wax la yidhahda inay dhacdo way dhiceen wayna dhacdaa wayna socotaa waxaan u baahan nahay annaga inaan baraarug kusanaano aad baad umahadsan tahay dhegaysto kale ayaan soo gelinayaa asalaamu calaykum qofkan waxaa weeyaan maxamed faarax guddoomiyaha ka joog horta marka ugu horeyso v o a oo ku mahadsantihiin howsha aada wadaan marka labaad siday walaalahay u sheegeen waxaa horta maanta weegan ka dhacay minnesota waa maxay tahay waa wax laga soo wada horjeedo oo wax oo soo socdeen since two thousand seven two thousand eightki marka waxa kale oo maxay tahay oon horta araba inaan dhaho dadka la xukumay ama dadka waxaan ku jiro waxa weeyaan dad oo ah less than one percent oo communitygeena ka mid ah ninety nine point nine nine percent dadka communitygeena ku jiro waa dad wada fiican oo shacabka maraykan ka wada mida
waa gartay marka fikirkaada qabto haddaan ka gudubno su-aal haddaad qabtood weydiinayso xaashi shaafi maya su-aalahaydan waa la weydiiyo shaafi aad aad baad umahadsan waxaan ku dari lahaa waxaan waxaan ku dari lahaa raba dadka inaa dareysay waa walaalkay maxamed aan ku raacsanahay soomaalida degan gobolka minnesota waa soomaali gobolka gabgobo gobolka minnesota gebi ahaan ay ku faanaan dad entrepreneurship ku fiican waxbarashada ku fiican akhlaaq badan oo loo odayn citizens ah waxaa farxad i ah law enforcement inay soomaalida kamid yihiin militariga airforcing iyo weliba local booliiska minneapolis police department waxaan ku faraxsanahay wiil dhalinyaro ah lagnaga tagay minnesota ku koraya inuu maanta noqdo deputy sharif uu ka ahaado hennepin county oo ah county ugu weyn ee stateka ay soomaalida ugu badan tahay degaan ahaan marka waxaan leeyahay soomaalida waa good low macnaha alxamdulillah low obeying citizens oo oo aan contributionka bulshada dad sharciga dad sharciga adeeca dhaqaalaha idan kasta midda labaad waxaan rabaa dhalinyaradan ka jog oo kale iyo iyo maxaan ku dhaha somali public radio runtii waxaan leeyahay ilaahay kheyr ha siiyo waxay noqdeen dhalin aada u kaalin weyn oo muhiima bulshada kaga jirta ilaahay ummadda usoo saaray inay runtii dhahaan hiyo weyaan ma aha waxaad nagu sheegaysaan waayo farfiiqa aada u batay iyo dadka maraykanka ah in ayaga laftigood ignorantiga qaarkood kulli dadka ignorantiga oo dadka wanaagsan oo tirada badan maaha kuwa ignorantiga waxba aan kala ogeyna inay soomaali ay leebel saaran oo yidhahda waa dad xun laakiin waxaa taas beeniyay ka joog dhallinyadan iyo somaali babkheriyo iyo dhalinyaro kaloo badan oo lamid oo soomaali ah iyo runtii aqoon-yahanadii waxgaradkii reer bulshada reer minnesota oo gebi ahaan muujiyey inay yihiin dad wanaagsan oo oo citizeniska waddankan oo u qiimaha badan ka mid ah
aad aad baad umahadsan tahay xaashi waa kaaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga iyo ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan aad baad umahadsan tahay colaad dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan kaga hadalnay xukunno dad soomaali ah oo loo haysto argagixisanimo lagu riday dalkan maraykanka waxaana marti ku ahaa barnaamijka xaashi shaafi oo ah madaxa hay-adda somali action alliance kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa mujtamaca soomaalida ee gobolka minnesota intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo